galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab isniina bisha maarjna waa labaatan sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com idaacaddana waxaa si wada jireen kugu soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah ibraahim xasan daadure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a dadka lixaad kale oo kulan ay la yeesheen xubno baarlamanka soomaaliya ka tirsan kaga dalbaday in ay xuquuq dastuuri ay yeeshaan naafo waxaa la yidhaahdaa bulshadiisa qofka xubinuu beelay uma naafoobo bulshadiisa ayaa naafo ka dhigta waxaan u aragnaa bulshadu inayna kala maarmi karin bulsho aan naafo lahaynna adduunka inayna ka jirin waxaa suurtagala bulshada soomaaliyeed inay tahay adduunka wadammada ugu naafada badan inay tahay qodobadan idinayna waxaa kale oo ka mid a saamaynta abaaraha oo halis ku haya biyaha ay dadka cabaan qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ceelasha shaalow weelka waxaa suurtagal wakhtigaysaan biyaha u yaraadaan musqushii iyo asaa isku leebal ah inuu musqushii biyaheeda uu soo jiido marka kaas ma laisku hadlayn karo ceelka shaalow weelka ah oo toddobada mitir ama lixda mitir ama washaaqooyinka sida washaaqooyinka oo kale iyo biyahooga laiskuma hadlayn karo wakhtiga hadda xaaladasaan ay u cakiran tahay
waxaa kaloo aannu idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijyadii ciyaaraha iyo waxbarashada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waxaa maanta la filayaa in laba mas-uul oo sarsare ay si furan uga hadlaan wararka la xidhiira hadalkii madaxweyne trump ee ku aadanaa in madaxweynihii isaga ka horreeyey barag obama uu basaasay dhismayaashiisa new york intii ololaha madaxtinimadu ay socotay agaasimaha hay-adaha ama agaasimayaasha hay-adaha f b i da james come iyo madaxa hay-adda kale ee sirdoonka qaranka ee n s a admiral michel rogers oo ah dadka ogaan kara haddii arrintani dhacday ayaa ka hor hadli doonaa guddiga sirdoonka ee golaha koongareeska sidoo kalena waxa ay ka hadli doonaan faragelintii ruushka ee doorashada maraykanka ee dhacday bishii nofembar sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii
ciidamada dalka suuriya ayaa maanta weerar rogaal celisa waxaay ku qaadeen mucaaradka ku sugan meelo ka mid a caasimadda dalka suuriya ee dimashaq kadib markii shalayta xooga mucaaradka ah ay weeraro kelisa ay ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda suuriya oo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee magaalada goobjoogayaal ayaa ku soo warramaya inay arkayeen dowladaha dagaalka ee xukuumadda taageeraya oo dul haadaya magaalada dimashaq lama suhubo in ay ahaayeen kuwa ciidamada suuriya ama isbahaysigooda raashiya
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isniintan maanta ah waxa uu aqalka cad ku qaabilaya ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cubaadi waxaanu wadahadalkoodu u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka la doonayo in gacmaha isis looga saaro magaalada mowsil ee dalkaasi ciraaq labada mas-uul waxa ay khadka telefoonka kaga xaajoodeen bishii lasoo dhaafay duulaankan lagu hayo isis hase ahaatee kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee labadoodu ay si foolka foola u yeeshaan ka hor intii aanu u soo socdaalin washington ayuu xaydar al cubaadi sheegay inuu doonayo in madaxweynaha maraykanka ay iska waraystaan sida loo soo gebagabayn karo weerarka daacish iyo kuwa taageeraba lagu hayo diyuuradaha helikobteriska ee ciraaq ayaa axaddii weerar gantaale ah ku qaaday meel ku dhow masjid muhiim ah oo ku yaala galbeedka mowsil iyagoo sidoo kalena isku gadaamay masjidkan ayuu hogaamiyaha isis abuubakar al bakdaadi kaga dhawaaqay daacish sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ragga siyaasadda ka faallooda oo ciraaq iyo weliba amerikaan isugu jira ayaa masjidkaasi la weeraray u arkaa xarun aan rasmi ahayn oo laga maamulo dagaalyahanada daacish goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada dhulka ee ciraaq ay boqol mitir oo keliya u jiraan buundada birta ah ee horey loo burburiyey iyagoo dhinaca horeyna ugu sii durkaya masjidkaasi
bakistan ayaa dib u furtay xadka ay la wadaagto dalkaasi afghanistan maanta uu isniina bil kadib markii hore ay u xirtay sababo ku salaysnaa in argagixisada ay ciidda dalka afghanistan ay u isticmaasho in ay kaga soo qaado weeraro ka dhana waddanka bakistan ra-iisul wasaaraha bakistan nawaas shariif ayaa go-aankaasi waxa uu qaatay siniya samiha isagu uu ka rajeeyey dhanka kale ee dowladda afghanistan in ay qaado tallaabooyinka loo baahan yahay in wax looga qabto sababaha keenay in la xidho xadka sida laga soo xigtay baahin rasmiya hafeen u hadlay madaxtooyada waddanka afghanistan ayaa sheegay in afghanistan ay soo dhoweysay go-aanka laakiin ay mar kaleeto ku celisay in xidhidda xadka aysan ahayn sababaha wax looga qaban karo arrimaha ka dhexeeya labada dal dalalka bakistan iyo afghanistan ayaa wadaaga xad ballarkiisu uu dhan yahay laba kun iyo lix boqol oo kilomitir oo leh shan goobood oo waxyaabaha ka soo tallaabaan ay ka mid yihiin badeecadaha isaga goosha labada dhinac xiritaanka xadka ayaa labada dal waxaa kaga luntay malaayiin dollar taasi oo dhalisay xurguf soo dhex gasha labada dal
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna beledweyne iyadoo weli ay taagan tahay halista abaaraha soomaaliya ku dhuftay ayaa haatan waxaa saamaynta abaaruhu ay gaarayaan qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee inta badan dadku ay ku tiirsanaayeen biyaha webiga xilliyada kulaylaha ee bilaha febraayo iyo maarso xanuunada ka dhasha kulaylka iyo biyaha ayaan iyo biyaha aan nadiifta ahayn ayaa ku badan magaalada beledweyne hoosu dhac ayaa ku yimid kadib markii wacyigelin badan iyo dadka oo bilaabay in ay isticmaalaan biyaha aan webiga ahayn wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne ka soo diray inta badan xilliyada uu webigu biyo yareeyo ama kuleyl daran uu ka jiro waxaa joogto ka ah magaalada in uu ka dilaaco xanuunka shuwanbiyoodka dhibaatada kale ee jirta ayaa waxaa ka mid ah in xaafadaha qaar musqulaha ay webiga ku furan yihiin wacyigelin badan oo ay dadku heleen ayaa waxay suurtagal ka dhigtay in uu hoos u dhac ku yimaado dhibaatooyinkii ka dhalan jiray nadaafad xumida biyaha maxamed isxaaq diriye waa xeeldheere dhinaca biyaha v o a ayuu uga waramay meelaha laga heli karo biyo nadiif ah ama sida loo nadiifiyo biyaha webiga iyo kuwa ceelasha aan guntoodu dheereen sidoodaba waxaa la yidhaahdaa laba laba nooc waay biyuhu waa biyo dhulka korkiisa yaalla sida badda iyo webiyada iyo kharaha iyo muxuu ahay barkada iyo biyo dhulka hoostiisa yaallo ah ceelasha ceelashiina labaan u kala qaadayna waxaan leenahay ceel gun dheer oo ceelasha riiga lagu qodo oo ka bilaabanaya labaatan mitir ilaa iyo afartan ilaa shan boqol gaarsii ceelasha shaalow weelka waxaa suurtagal waqtigaysaan biyaha u yaraadaan musqushii iyo asaa isku level ah inuu musqushii biyaheeda biyaheeda uu soo jiido marka kaas ma laisku haleyn karo ceelka shaalow weelka ah oo toddobada mitir ama lixda mitir ama ama washaaqooyinka sida washaaqooyinka oo kale iyo biyahooga laiskuma haleyn karo waqtiga hadda xaaladda saan ay u cakiran tahay biyaha keliyaoo la cabi karo laisku haleyn karo oo la dhihi karo allay lehe waa biyo nafta lagu aamini karo waa biyaha laga helo ceelasha gunta dhaadheer ama boorhoolka loo yaqaano sida hadda balweyne oo kale hadda wax boorhool oo hadda ka qodan ma lahan marka haddii biyahaas la waayana biyihii uu qofka heli karo in muxuu ahaa marka biyahaas colorin bowdarkaas oo qof yaqaano aqoon u leh lagu daaweeyo colorofalog wax la yidhahdo budo ah oo lagu shubaayo shan daqiiqa kabacdi haddana la filtaraynayo shan iyo toban daqiiqa kabacdina la cabayo kaasna waa la isticmala colorofalogas waa la isticmala aquatab waa la isticmaalaa tan kale waxaa la isticmaalaa in qoraxda la dhigo waa la sameeyaa in filtration la sameeya marka biyaha saasaa lagu heli karaa haddiiba marka aad adiga degan tahay jiin ama ceelal gaagaaban aad biyo ka heshid laazim waa inaad biyihii iska daaweysid cumar aadan ibraahim duqa degmada beledweyne ayaa waxaan weydiiyey tirada dadka magaalada ku nool iyo kaalinta dowladda hoose ee ah in dadku ay helaan biyo nadiif ah laba boqol toban iyo sideed kun oo qof ah ku nool beledweyne oo adbiyada iyo mataqaana dadka hadda kusoo qaxay aan ka reebno boolistaga magaalada oo aada iyo aaday u badan tahay magaalada sidaa la socotidba waxaa laga cabaa boqolkiiba sideetan ceelal gacanta run ahaanta ayagana mataqaanaa si joogto ah ayaa mataqaanaa u daaweynaa annaga iyo hay-adaha isla kaashano iyo maamulka dowladda hoose waxa waaye wiil kasta waa ku kontaroolnaa kaloriinka waa way haystaan een, boqolkiiba labaatan dad ah inay cabaan mataqaanaa markii laga reeba tuulooyinka gaar ahaan magaalada beledweyne inaysan heli karin biyaha tubooyinka ugu jiro oo kale oo biyahaas daaweysan ay u tagaan een, ilaa labaatan iyo sideed masquulood oo ku furnaa webiga aan ka joojinay marka ayagana dadkaas waxaan rajaynaynaa inay markaasta aan waxaan ku wacyigelinaa ayaga xataa inay qaadaan kaniinigan mataqaanaa oo tablet oo biyaha safeeyo ayagana waa gaarsiinaa alxamdulilah haddana waxaa waaye shubankii aad ayaa aad u yaraaday ceelkii lagu arkay bacteria waxaa waaye isagana ra- waxaa la saaraa laasha la saaraa ama mataqana waa la xidhiraa ilaa biyahaas mataqanaa laga bixiyay bacteriyadaas warshadaha biyaha sifeeya ayaa waxay qayb weyn ka qaateen in dadku ay helaan biyo nadiif ah maxamed tahliil maxamuud waa maamulaha warshadda biyaha muwasaxa waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa isticmaalka dadka ee biyaha la warshadeeyey sanadkii hore iyo sanadka laba kun toddobiyo toban marka marka mar walba waa kordhayey eh, eh, inta liitar oo maalintii iibsanta waxaan ku bilownay inaan iibino maalintii shan boqol oo liitar laba kun saddex kun bili hadda bilihii u dambeeyey oo eh, febraayo iyo maarso eh, waxay gaareen heerka iibkeenna toban kun ilaa toban kun iyo shan boqol oo liitar maalintii inaan iibino taasi ugu wacan tahay laba sababood eh, annagoo sahalnay adeega dadka inay biyaha nadiifka helaan oo guryaha ugu geyna iyo dadkii oo macnaha ogaaday eh, wa- wanaagga iyo maarata caafimaadka ay biyaha leeyihiin bilaha marka ka soo qaado bishii sanadii laba kun lix iyo toban bishii maarso iyo abril magaaladan eh, waxay qayladhaan waxay ka jirtay oo ah cudurada ka faafa oo ka dhasho eh, biyaha wasaqaysan Eh, xarumaha caafimaadka oo dhammaan magaalada ku yaalna eh, waxaa yeelay bukaan oo la ildaran xanuunkaas alxamdulilah eh, bi- bishan maarso hadda aan ku jirno ilaa iyo hadda lama soo sheegin eh, ma- maaragtay eh, bahda caafimaadkana maysan keenin qayladhaan oo ku saabsan eh, bi- eh, shabanbiyoodkaas mana la soo warinin eh, dad ah hadda eh, shabanbiyoodka dartiis ugu dhintay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne marka taasaa dareemaysa in maaragtay isbedel weyn uu jiro qaar waalidiinta beledweyne ka mid ah ayaa waxay soo dhoweeyeen horumarka dhinaca helitaanka biyo nadiif ah xilliganeeto biyo oo kuleelada oo biyo waxay ahayd waxaa la siiyaa ilmaha biyo saxsaxa la siiyaa biyaha kaleeto wasaq waay haye sanadihii hore shabanaa dhici jir laakiin sanadahana shaban mala duqa beledweyne cumar baadiyow ayaa mar kale waxaan weydiiyey haddii ay dhacdo in la waayo biyo nadiif ah waxyaabaha dhanka biyaha uga qorsheysan maamulka dowladda hoose annaga ma sameyn awood aan ku sameyn horta runtii ma hayna in biyo xireen samaysano oo biyo keed aan samaysano oo daaweysano awooddaas lama hayo runtii laakiin waxaa waaya intii tabartayna ah inaan mataqaana waxyaalaha haysano haddii mataqaana noqon lahayd webi haddii noqon lahayd ceel ka oo manuweelka inaan iska daaweyno ama iska karkarayno ciddaan awoodin inaan ku wacyigelino dadka taasaan mataqaana muhiim ah unicef ayaa ballan noo qaaday inay qodi doonto ceel riig ah kala samey doonto waana ka sugaynaa insha allahu tacaala coskaas nooga gudbsanay ayagana waa ka sugaynaa insha allah magaalada inay cabcabi doonto dhowaan biyo nadiif ah inkastoo mataqaanaa biyahaasna mataqaanaa laga qodi doona ama ceelgaal ama tirjento labadaas ayaa laga heli karaa biyo xoogle oo magaaladan bibloha jooga ee ay nadiif biyo u heli karaan insha allahu tacaala waana gaaraynaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne dhinaca kale wafdi ka socday somalilan ayaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada nairobi waxa ay u joogeen arrimo la xiriira gurmadka abaaraha ka jiro gobolka wafdigaasi ayaa waxa ay la kulmeen wakiilada beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka iyagoo kala hadlay abaaraha iyo dib u dhigista doorashada somalilan wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa xubno ka tirsan wafdigaasi la kulmay ka hor inta aysan ka ambabixin nairobi warbixintan aynu noo soo diray wafdi ka socda somalilan oo baryahanba joogay magaalada nairobi ayaa kulamo waxay la yeesheen beesha caalamka iyo mas-uuliyiin kala duwan iyagoo kaga hadlaya sidii doorashooyinka iyo barnaamijyada kale ee ka socda somalilan laysaga kaashan lahaa maxamed kaahin axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ayaa ka mid ah wafdigaasi waxaana ugu horrayntii waxa uu v oda uga warramay waxyaabaha shirarkii halkan ay ku yeesheen nairobi looga hadlay iyo wixii ka soo baxay bismillahi raxmaan raxiim v-odu aad iyo aad bay u mahadsan tahay Een, halkan waxaanu joognay muddo isbuuc ku dhow Een, wafdigayga gudoomiyaha xusbiga kulmiye musharaxa madaxweynahana ahna baa maxaank muuse bixi baa hogaaminayay waxaanu la kulannay qolyahan halka nairobi jooga ee, international communitygaanu la kulannay waxaanu ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka somalilan iyo arrimaha abaaraha oo dhibaatadoodu ay fara badan tahay Een, si aad iyo aad u fiican ayaanu isaga afkaranay maxaanku dhahdaa ee arrintaa arrinta doorashadana waanu u sharaxnay een, baahiyaha keenay in maxaanku dhahdaye hadda wakhti cayiman oon badnayn dib maxaanku dhahdaaye loo dhigo xisbiyada qaranka ee reer somalilan saddex dumara maxaanku dhahdaa ay ka midaysan yihiin madaxweynuhuna uu hormuud ka yahay in doorashadu maxaanku dhahdaa sida ugu dhaqsaha badan la xidhiidhi loo qabtay loo qabto dhibaatooyinka abaaraha oo dhammaanba meelaha dadka soomaalidu ay degaan oo dhan ka socda ayaa somalilanna waxaa ka socda dadaal ballaaran oo ay iska kaashanayaan dowladda somalilan iyo beesha caalamka wafdigaasi waxaa ka mid ahaa wasiirka biyaha ee somalilan xuseen cabdi boos isaga ayaa waxa uu v o da uga warramay bal rajada ay ka qabaan waxyaabihii haatan kaahin ka hadlayey iyo taageerada ay ka helayaan beesha caalamka iyo weliba howlaha gudaha ka socda in badan baa aan arrimaha abaaraha ee somalilan aanay markii hore lagusoo aan wax badan ka bilaabnayn hadda wax fiican baa ka bilaabmay rajo fiican baanu ka qabnaa qolada iyo u joogta oja ayaanu xafiiskooda xagga ka furan ayaa howlqabad badan noo ballan qaadeen xafiiska la xidhiidhno oo wax badan laga qabto waxaana jecelahay arrimaha biyaha hadee biyuhu waa waxyaalaha ugu horeeya abaarta ay aada u saamaysay biyuhu waa daruuriga nolosha weeyaan qofku waa qadi karaa intuu doono dhowr casho waa qataraan karaa laakiin biyo one day ma la-aan karo biyo la-aan dadka siday u effect garaysay iyo sida dadka iminka ugu gaadhay markay xoolihii dhammaadeen inay dadkii hadda ay dadkii saamaysay maraysa arrintaasi waa arrin adag iyaguna dee warka hadda waa hayaan si fiican baanu isula dhignay yaasi ciise wardheere v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna muqdisho dadka qaba baahida gaarka ah ayaa sheegaya in aysan haysan fursado ay kaga qayb galaan adeegyada bulshada iyo siyaasadda guddoomiyaha hay-adda daryeelka naafada cabdifataax maxamed daahir ayaa sheegaya in aysan jirin xuquuq dastuuri ah oo kaalin siinaysa dadka naafada ah islamarkaana ay u baahan yihiin in ay helaan aqoonsi dastuuri ah iyo weliba shuruuc xuquuqdooda ilaalisa wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa xilligani ka cabanaya inaysan helin fursado lamid a mid ay helaan dadka lixaadkooda qaba sida uu sheegayo cabdifataax maxamed daahir oo ah guddoomiyaha daryeelka dadka naafada kulankan aan idinku wacnay waxaanu la gar leenahay in loo helo jiritaanka qofka naafada ah in lagu daro qorshaha nololeed ee soomaaliya ka jirta maxaan ka wadaa qofka soomaaliga ee maanta soomaaliya ku nool ma haysto jiritaankiisu wax ictiraafa kuma laha waddanka gudihiisa ictiraaf sax ah kuma laha maxaa loo arkaa qofku hadduu naafoobo inuu naafo yahay naafo waxaa la yidhaahdaa bulshadiisa qofka xubinuu beelay uma naafoobo bulshadiisa ayaa naafo ka dhigta waxaan u aragnaa bulshadu inayna kala maarmi karin bulsho aan naafo lahaynna adduunka inayna ka jirin waxaa suurtagala bulshada soomaaliyeed inay tahay adduunka waddamada ugu naafada badan inay tahay dastuurka kumeel gaarka ee dalkuu leeyahay ma xusayo xuquuq gooni ah ay leeyihiin dadka baahiyaha qaba
waxaan rabnaa waddanku inuu yeesho xuquuq dastuuri ah waddankan marka la xisaabtamaayo waxaa loo laabtaa maxaa noo qoran adduunka waa saas xuquuq dastuuriah in la helo oo dadkaas lagu daryeelo hadday noqon lahayd waxbarashada caafimaadka shaqada ka qaybgalka siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba waxaa kalooon u baahannahay adduunka waxaa ka jira xeerar baaqiyo iyo heshiisyo caalami ah oo adduunku uu saxiixay waddankeenna in laga saxiixaan rabnaa ismaan xaaji cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegaya in siday lixaadka uga dhantaalan yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba aysan uga dhantaalneen waxtarka bulshada ay ku dhex leeyihiin balse muhiim ay tahay in lagu xuso dastuurka dalkuu leeyahay u kala dhantaalan tihiin ama naafo u tihiin ama laxaadkiinu u dhiman yahay uma dhinadiin waa runtii dad bulshada qeyb ka ah oo waxtar ku leh oo runtii wax ku soo kordhiya bulshadaan aad ka mid tihiin marka horta waa in dastuurka lagu biiriyo ilaa sharciga aasaaska u ah dalkan ee wax walba ka farcami doonaan waa isaga waa arrintaas horena waan idinkugu sheegay in lagu dadaalo in dastuurka kumeelgaarka ah intii aan loo qaadin eh, wixii la dhihi jiray referendum ama si loo sameeyo sharci waxaa loo baahan yahay inay ka timaado soo jeedin shacab ama toban xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka sida uu sharaxayo xildhibaan daahir amiin jeesow waxaa muhiim ah in sharcigaas la sameeyo sharciga marka muxuu ku- see ku yimaadaa waxaan rabaa sharciga shacabkana way keeni karaan baarlamaankana way keeni karaan shacabka way keeni karaan oo petition ay soo qori karaan oo ay baarlamaanka kusoo adres garayn karaan ayaga oo ilaa iyo toban kun inay tahaan jeclahay inta sharciga keeni karta baarlamaankana toban xildhibaan ayaa sharci curin karta aniga kolley daahir jeeso waa nahay qofka ugu horeeya ee tobankaas xildhibaan ka mid noqonaya tobanka xildhibaanaha sahra ayaa noqonaya insha allah sharcigaasna waa la curinayaa waana la geynayaa baarlamaanka xildhibaano kalena waa fadhiya oo saaxiibadaya inay igala qeyb qaataan waa rajaynaya si walaalaheen ee dhibaatada ay tabanayaan ay ugu baxaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ah tiro badan oo ka mid a bulshada soomaaliyeed ee colaaduhu ay ragaadiyeen labaatankii sane lasoo dhaafay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa maanta dhegeysanaya agaasimaha hay-adda f b i-da james comy iyo madaxa ee hay-adda amniga qaranka ee n s a michael rogers labadan mas-uul ayaa waxa ay ka hadli doonaan laba arrimood oo siyaasadda maraykanka saameyn weyn ku yeeshay oo kale ah doorka ruushku uu ku lahaa doorashadii maraykanka ee lagu soo doortay donald trump iyo eedeyn uu madaxweyne trump uu u soo jeediyey madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama oo ku sheegay inuu dhegestay telefonkiisa xuseen barre aadan ayaana warbixintaasi noo soo koobaya madaxa xafiiska dembi baadhista ee maraykanka ee f b i master james comy iyo madaxa wakaaladda amniga qaranka admiral michael rogers ayaa ah labada sarkaal ee ogaan kara in la dhegaystay donald trump markii uu murashaxa ahaa iyo in kale waxaanay hortegayaan guddiga sirdoonka ee koongareska fadhigan ayaa qayb ka ah dembi baadhista la xidhiidha in ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka ee uu madaxweyne trump ku guulaystay madaxweyne donald trump ayaa labadii toddobaad ee u dambeeyey waxa uu diidanaa inuu ka noqdo eedeyntii uu soo jeediyey in kasta oo gudoomiyaha koongareska paul ryan iyo mudanayaasha sare ee dimuqraadiga ee xubinta ka ah guddiga sirdoonka ee koongaresku ay sheegeen inaanay jirin wax caddaynaya eedaha madaxweyne trump donald trump ayaa isniinta maanta ku eedeeyey xisbiga dimuqraadiga ah in ay iyagu been abuurteen sheekada la xidhiidha in ruushku ay faragelin ku sameeyeen doorashadii maraykanka waxaana uu taa beddelkeeda ka dalbaday warbaahinta iyo f b i-du inay daba galaan wararka sirta ah ee sida hoose loo bixinayo madaxweyne trump ayaa adeegsaday bartiisa twitter-ka isagoo ku soo beegay hadalkiisan ka hor dhegaysiga ay koongaresku dhegaysan doonaan labada sarkaale u sarreeya f b i-da iyo wakaaladda amniga qaranka maraykanka eedeymaha la xidhiidha in telefoonada madaxweyne trump iyo xaruntiisa trump tower ee magaalada new york la dhegaystay ayaa qayb ka ah dembi baadhis ballaadhan oo lagu ogaanayo doorka uu ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimada ee maraykanka iyadoo oo saraakiisha sirdoonka ee maraykanku ay qabaan inay dhici karto in ruushku uu doorashada soo farageliyey si looga badiyo murashaxii dimuqraadiga hillary clinton saraakiisha sirdoonka ee maraykanka ayaa tilmaamaya in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu si toosa u amray in loo dhaco kombiyuutarradii xisbiga dimuqraadiga iyadoo oo bogga sirta faafiya ee wikileaksna uu soo dhigay internetka kumanaan iimail oo khuseeyey madaxii ololaha clinton master john bodesta tallaabadaasi oo lagu beegay bil uun ka hor xilligii doorashada waxaana iimayladaasi ay shaaca ka qaadeen qaabkii xisbiga dhexdiisa looga ololeeyey clinton si loo reebo murashaxiintii kale ee magacaabidda xisbiga kula tartamayey laakiin kooxda madaxweyne trump ayaa gebi ahaanba beeniyey in ay ruushka kala xidhiidheen arrintaasi
xuseen barre aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay haatanna bal aan ku nasanno heesta nasiib iyo deeqa
Farxad
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddana qodobada aan idin haynan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo ciyaaraha se yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida ah oo kooban
waxaa maanta la filayaa in laba mas-uul oo sarsare ay si furan uga hadlaan wararka la xidhiidha hadalkii madaxweyne trump ee ku aadanaa in madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama uu basaasay dhismayaashiisa new york intii ololaha madaxtinimadu u socday agaasimaha hay-adda f b i-da james come iyo madaxa hay-adda kale ee sirdoonka qaranka ee n s a admiral michael rogers oo ah dadka ogaan kara haddii arrintani ay dhacday ayaa ka hor hadli doona guddiga sirdoonka ee golaha kongres sidoo kalena waxay ka hadli doonaan faragelintii ruushka ee doorashada maraykanka ee iyadu dhacday bishii nofembar ee sanadkii aanu kasoo gudubnay ciidamada dalka suuriya ayaa maanta weerar waxay ku qaadeen mucaaradka ku sugan meelo ka mid a caasimada dalkaasi ee dimashaq kadib markii shalay toxooga mucaaradka ay weeraro kedis ay ku qaadeen goobo ay ku sugan yihiin ciidamada xukuumadda siiriya oo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee magaalada goobjoogayaal ayaa ku soo warramaya inay arkeen duuradaha dagaalka ee xukuumadda taageeraya oo dul haadaya magaalada dimashaq laakiin aanay hubin inay ahaayeen kuwo ciidamada siiriya ay leeyihiin ama isbohiysigooda ruushka
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isniintan maanta waxa uu aqalka cad ku qaabilayaa ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cubaade waxaana wada hadalkoodu u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka la doonayo in gacmaha isis looga saaro magaalada mowsil ee dalkaasi ciraaq labada mas-uul waxa ay khadka telefoonka kaga xaajoodeen bishii lasoo dhaafay duulaankan lagu hayo isis hase yeeshee kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee labadoodu ay si foolka foola u yeeshaan
bakistan ayaa waxay dib u furtay xadka ay la wadaagto dalka afghanistan maanta uu isniina bil kadib markii hore ay u xirtay sababo ku salaysnaa in argixisada ay ciidda dalka afghanistan ay u isticmaasho in ay weeraro kaga soo qaado dalka bakistan ra-iisul wasaaraha bakistan nawaas shariif ayaa waxaa go-aankaasi u qaatay si niyad same ah isagoo ka rajeeyey dhanka kale ee dowladda afghanistanna in ay qaadato tallaabooyinka loo baahan yahay in wax looga qabto sababaha keenay in la xiro xadka sida laga soo xigtay baahin rasmiya afhayeen u hadlay madaxtooyada waddankaasi ee afghanistan ayaa sheegay in afghanistan ay soo dhoweysay go-aanka laakiin mar kaleto ay ku celisay in xiridda xadka aysan ahayn siyaabaha wax looga qaban karayo arrimaha ka dhexeeya labada dal dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay inay doonayso in dib u habeyn ay ku samayso siyaasadaheeda socdaalka waana tallaabo imanaysa xilli dalkaasi ay ka oga yihiin weerarada isirnacaybka ah ee lagu hayo dadka muhaajiriinta ah dowladdu waxay sheegtay in arrintaasi meesha ku jirtaa aysan ahayn in la joojiyo muhaajiriinta caalamiga ee dalkaasi soo gelaya laakiin saraakiishu waxay sheegeen in siyaasadda socdaalka ee dowladdu hindistay in ay ku jiraan isbedello adkeyn karaya socdaalka muhaajiriinta dhaqaale ee dalkaasi soo gelaya islamarkaasina muddada kusii dheeraynaya dadka waddankaasi ku nool inay qaadan karayaan dhalashada koonfur afrika waryaheena v o a anita powell ayaa warbixintan uga soo dirtay johannesburg waa kan jacfar ku ka'ay qoraal uu soo saaray toddobaadkan wasiir maluusi gigaba ayuu ku soo jeediyey tiro isbeddello ah oo lagu soo kordhiyey dal loo arko inuu muddo fog jiha u ahaa qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah waxaa isbedeladaasi ka mid a in xuduudka dalkaasi laga hirgeliyo xarumo lagu daweeyo dadka qaxootiga in jinsiyada ay helaan dadka muddada fog dalkaasi ku nool iyo in lasoo jiito qaxootiga xirfadaha sarsare leh iyo sidoo kale in meesha laga saaro qaar ka tirsan shuruudaha ay dalkugalka ku helaan muwaadiniinta afrikaanka gigaaba ayaa wariyayaasha u sheegay in hindisahani uu toddobaadka soo aadan horgeyn doono baarlamanka si uu u meelmariyo isagoo xusay in ujeeddadu ay tahay in si taxadar leh laysugu dheelitiro soo dhoweynta malaayiin qaxootiya iyo ilaalinta nabadgelyada ummadda siyaasadan cusubina waxaa imanaysaa xilli weeraro ba-an lagu hayo muhaajiriinta afrikaanka ah kuwaasoo muwaadiniintu ay ku eedeeyeen in ay shaqooyinkii ka wada qaateen South Africa is uh, committed to freeing movement in a managed way, and we will be looking at what is happening in West Africa to draw lessons.
koonfur afrika waxaa ka go'an meelmarinta xorriyadda dhaqdhaqaaqa waxaannu la soconaa waxyaabaha ka dhacaya galbeedka afrika si aannu duruus uga kororsanno sida waddamadaasi ay arrintani ula tacaamulaan waxaana lama huraan ah in siyaasadda socdaalka ee koonfur afrika yeelanayso ay u ekaato afrika Most certainly, the South African international migration policy must be Afrocentric.
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay sheegtay in dad gaaraya lix iyo toban milyan oo ruux ay koonfur afrika soo galeen sannadkii aannu ka soo gudubnay dadkaasi badankoodu waxa ay ka yimaadeen waddamada deriska la-ah koonfur afrika sida lesoto zimbabwe mosambik swazilan iyo botswana wasaaraddu waxaa kaloo ay diiwaan gelisay imaatinka afar boqol oo kun oo amerikaana iyo in ka badan nus milyuun britisha isla sannadkaasi mas-uuliyiinta waaxda socdaalku waxa ay koonfur afrika ka masaafuriyeen in ka badan saddex iyo labaatan kun oo qof oo badankood ka soo kala jeeda waddamada mosambik zimbabwe lesoto swazilan iyo malawi tony elimelu oo ah agaasimaha guddiga xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka ee kooxda dhaqaalaha dalalka galbeedka afrika ayaa sheegay in siyaasadda cusub ee koonfur afrika ay si wanaagsan wax uga tarayso socdaalka ka dhexeeya waddamada qaaradda
waxaynu nahay dad socod badan oo si joogtaha meelna ugu nagaanin waxa aanu kaa doonayn waa inaad noo oggolaataa in aannu baxno soona laabanno
inkastoo qorshahani uu isbeddel keenayo haddana dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka qaba yacquub von hardren waa agaasimaha qareennada xuquuqda aadanaha waxaanu sheegayaa in hindisahan dhinaca dadka magangelyadoonka ahi uu yahay mid walaaciisa leh
waxaannu ka walaacsannahay in qodobada muhiimka ahi ee hindisaha ku jira aanay dhammaantooda ahayn kuwo la mahadinayo waxaannu walwal ka qabnaa qodobada dheeraadka ee xakamaynaya dadka magangelyadoonka ah kuwaasoo loo samaynayo xarumo lagu xayiro oo ku yaalla gobollada kala duwan iyo in meesha laga saaro xuquuqda ay u leeyihiin inay shaqaystaan waxna bartaan waxaa noo muuqata in tallaabooyin badan dembi looga dhigayo
gigaaba ayaa hindisihiisa waxa uu toddobaadka soo aadan u gudbin doonaa golaha wasiirada koonfur afrika isagoo xusay in uu rajo weyn ka qabo in baarlamankuna uu ansixin doono warbixintii wariyaheenna v o a anita powel waxaa soo jeedinayay jacfar kukay
wahraag dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waxaa muqdisho ku soo diyaarisay zaynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa weerarkii lagu qaaday dooni ay saarnaayeen qaxooti soomaaliyeed xeebaha dalka yemen oo dad badani ay ku dhinteen iyo tallaabada dowlada soomaaliya kala gudboon arrintan dhacday waxaa dooda igala qaybgalaya cabdi cali tooxow oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeysay abshire axmed maalin bismillaahi raxmaani raxiim markii hore waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed kadib waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto dadkii dhibaatadu halkaa ku gaartay samir iyo imaadna allah kasii guud ahaan ummadda soomaaliyeed runtii waa waxaa dhacdo aada u xanuun badan qof soomaaliya oo qaxootiya oo wadankiisii aan joogin ee cararay ee tegay meel uu isleeyahay meeshana waa meel aad ka heli karto gabaad iyo nolol haddana asagiyo sii qaxaya in lagu duqeeyo badaha dhexdooda runtii waa dhacdo aada u xanuun badan ee lagu abuurtay murug iyo micnaha wax naftadeenu ay u dulqaadan weyday marka runtii waxaan leeyahay allah ha u naxariisto anigu taasaan
waad mahadsantahay abshiro ee dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa cabdi cali tooxow maxaa looga baahan yahay isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminaya ee dagaalka kula jira xuutiyiinta yemen haddii dhacdo la mid ah midda hadda taagan oo kale ay dhacdo bismillahi alxamdulilah marka hore waxaan horta taxsiyanayaa dadkii soomaaliyeed ee meesha masiibadu ku qabsatay marka kaxiga dee nimankan isbahaysuga waxaa la rabaa inay guddi u saaraan inkastoo meeshu garan colaadeed tahay oo lagu hirdamayo haddana guddi raadinaya xuquuqda xaqiiqada dhabtaee meesha ka jirta guddigaasi in guddi loo saaro arintaasi baadha oo qolooyinkan human rightska xuquuqul insaanka beesha caalamka laftigoodu ay soo qeyb ka noqdaan si ay dhab saaraan sababtoo maaldhowto dowladda soomaaliya arintii doorkii ay kulahayd bay ka qaadatay waxay sheegeen maaldhowto dowladda soomaaliyeed in arintaasi guddi loo saaro la baadho iyakuna arintaasi qolada sacuudiga ka jawaabay way daadifeen waxay yidhahdeen maxay arintaasi howlgal maanu lahayn waxaad moodaa markaasi inay ka leexanayaan ama iska indhastirayaan oo ay runtii ka leexanayaan oo ay diidayaan eedda laakiin waxaan qabnaa laga hadhi maayo waa in maxayday cadays lagu saaraa si irid kasta loo garaaci lahaa si arrintaasi loo samay lahaa guddi loo saari lahaa dhanka dowladda soomaaliya maxaa tallaabo u furan marka laga hadlayo qaxootiga soomaalida ee lagu laayay xeebaha yemen waxaan siinayaa abshiro soomaaliya waxaa weeye dowlad baa u dhisan mar haddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii joogo waxaan qabnaa dee xukuumaddu wax badan inaynan la maqnayn waxaa jira qofka soomaaliga ee meel kastuu jooga arrintaa maantay toole mid la inkiri kara ma aha dadka diyaaradaha lagu garaacay diyaaradana wax la inkiri kara ma aha oo la dhihi kara anaga kuweenna maaha iyo kuweenna ma aha waxaan qabaa siday hadda uga hadleen waa runtii wax aad loogu qanci kara mahan laana waa dhacdo dhibaato badan oo xanuun badan oo soomaaliya ku taabanaysaa awal baa kuwii ka horreeyey murugtoodii ay naga go'i laadahay waxaa lagu leynayaa dadka south africa waxay ku daateen madaha waxay ku xidhayeen xabsiyada waxaa laleeyahay waa barcadbadeedu meel baa lagu haystaa intaa dhibaata maalin walba dhacaysa waxaa laga rabaa ficil ummaddu ku qanci karto dowladda afkeeda inay ka soo baxdo laana sacuudigu hadda safaaradiisa way joogtaa nin safaaradiisa joogtana inaad la xisaabtami weysaa wax saxa ma aha xukuumadduna waxaan qabaa de beri hadday timaado iyaduna habacsanaantaasay la imanaysaa waxaan ka rabnaa dowladdeena ficillo muuqda oo cad oo tilaabahan ku qanci karno inay ka qaadda arrintaas haye cabdi cali maxay kula tahay tallaabada dowladda u furan waxaad moodaa dowladda soomaaliya inay tallaabadii diblomaasi janalkii dariiqii diblomaasiyad inay qaadeen maxaa yeelay wasiirka arrimaha dibadda wuu ka hadlay wuxuu sheegay in guddi loo saaro arintaasina wax laga soo marka waxaa la rabaa kolley dowladdu waxay ka warsugaysaa aan maranayaa inta maxayday jawaab laga helayo nimanka hawanta maadaama ay taageersan yihiin markaa dee waxay noqonaysaa haddii galoofshiya laga helo nimankaasi huwantaasi waa walan guud haddii kalena dee tallaabooyin badanoo la qaadi karaa jira markaa laakiin waxaan fiirinaynaa dowladdu maadaama ay hadashay bal jawaab celinta ama garaabashada ay keenaan haddii ay galoofshiya keeni waayaan taasi waxay noqonaysaa dariiqooyin bay leedahay ee dowladdu ay ugu jawaabte diblomaasiyadda marka la fiirinayo markaaba in wixii waqti la siiyo oo waqti la sugo ayaa la rabaa ma aha inaad si jibaysan aad u hadasho dariiq bay leedahay dariiqii baaq bay ahayd soomaaliya haddii aanay awood lahayn oo daciif tahay laakiin haddana xaggii diblomaasiyadda dee waynu ka hadli karnaa waynu kula xisaabtami karnaa ayaan qabaa marka laga warsuga baad leedahay inta baaritaanka meel u dhacay absululah laga warsugo oo garooshiya ha ka yimaado haddii garooshiya ka yimi waayaan markaa tallaabo kale la qaadaya waad dhegaysanaysaa cabdi cali hadalkiisa wuxuu leeyahay waxaa fiican in laga dhursugo dee baaritaanka iyo dalabka dowladda ma kula tahay in loo baahan yahay in laga dhursugo maya anigu ma qabo arrintaa iyadaa la-ana soomaaliya waxay noqotay kawaankii geerida waxaan qabaa wax laga een, wax laga dhul sugaya inaynaan jirin jawaabo in laga bixiyaan soomaalida ayuunbay shacabku jeclaan lahaayeen laana annaga dowladannada inbaan hoos joognaa waxa la wixii dhacaya waxaan isnirahnaa dowladda ka hadlaysa waxaan rabnaa arrintaasi to- ma qabo anugu in laga dhul suga laana mar hadday inkireen dee waxa dhibaatada kugu fi- noogu filan oo xanuunka noogu filanba waxay tahay dadka innaga yoon u jeedna dhibaatada ku dhacday haddana inay inkiraan oo iska indhatiraan sidaa darteed waxaan qabnaa in la yidhaahdo waa in si degdega waxaan ku- micnaha shacabka ku qanci karo inay dowladda jawaab noocaasa ka bixiso ayaan jeclaan lahayn annagu haya cabdicali hadalka abshir waad dhegaysanaysaa abshiray waxaan leeyahay een, wa- waad fiican tahay een, dareenkaaguna wuu fiican yahay laakiin dee in moogtahay diblomaasiyadu in si jibaysan lagu jawaabo lama rabo waxaa la rabaa in een, dowladnimada laftigeedu samir bay rabtaa een, waxaan ku jirnaa annaga laftigeenu kala guurbin ku jirnaa xuku- shaqadan waxaa iskale xukuumad xukuumadda laftigeedii lama dhisin oo dowladda soomaaliya may dhisin ta kale een, dee waan ognahay soomaalidu inay rafaatantu ay dhibtoon- dhibtoon tahay guday iyo bannaankaba laakiinse arrintani maadaama dowladdu roolkeedii ay qaadatay oy tiri baadhitaan hala sameeyo waxaan qabaa in laga warsugo la dhur sugo haddii markaa ay nimankaasi garowshiyo fiican keeni waayaan dee dowladda la rabaa in tallaabo adag ka qaadaa la rabaa Ma- maadaama ay dowladdu isbaysii ka mid tahay lafdigooda oy alliance ku tahay oy member ka tahay ay ne- nimankan huwantaa maxay marka waxaan qabaa een, haddii ay meeshaasi garowshiyo keeni garaabshi keeni waayaan dowladdu tallaabay qaadaysaa xukuumaddiina dee lama dhisin oo way sugaynaayo oo maxay dalka dee xukuumadda kama jirto kala guur baan ku jirnaa in lagu xisaabtamaa la rabaa een, kala guurka lagu jiro iyo annagoo ku mashquulsanoo focuskeenu maanta saaran yahay een, xukuumad in la dhiso Een, iyo dadka soomaaliyeed oo qiimo leh oon ku tacsiiyanayo na waxa la fiiriya umuurahaasoo dhan in la fiiriyaa la rabaa marka ha lagu simo haddii jawaab keeni waayaan xukuumadda cusubbaa la rabaa inay jawaab tallaabo saxa qaado iyadoo la adeegsanayo een, janalkii diblomaashiya saxa ah oo mafahanti dowladda soomaaliya hadda waxay sacuudiga ka dalbatay inay baaris ku sameyso ee ciddii ka dambeysay weerarka dhacay sideed u aragtaa dalabka dowladda abshiro Ee, wallaahi meel dagaal ka jira anugu cadaalad ka filmayo laana waxa weeyaan waa de laba laba waxa ku hirtamaysa laba dibi unbaa meesha ku hirtamaysa Ee, meesha cadaaladu cidan cadaalada ka filaysa waa ciduun inkirtay haddaba oo tiri anagu waxaan ka ognahay ma lahan diyaaradaheennuna dagaal may ge- kam- may duqeynin dadka qaxootiga ah ee masaakiinta ah marka ma filayo in cadaalad laga helayo meesha cadaalada ka imanayso laana waa meel duqeyni ka jirto oo dhibaata ka taaganta waa goob dagaal adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay dowladda soomaaliya lafteeda qaybbay ka tahay ee isbahaysigan sacuudiga uu horkacayo ama way taageersan tahay marka haddii dhinacyada meesha isku hayo ee dhinac ka mid ah cadaalad ka sugaysid rajada laga qabi karo in cadaaladda ay falaan intee bay gaarsiisan tahay cabdicali cadaalad horta ilaahay agteeda ayaa- ay taala cadaalad laakiinse annagu soomaaliyaan nahay labada kooxood ee ku hirdamaya koox baanu shacabka u tulnay maadaama oo dowladda soomaaliya ay qayb ka tahay isbaysi ayna taageersan tahay waxay ogaan kartaa dee dowladnimo ma jirta haddii aanay ogaan karin xaqiiqda jirto xuraansi ka ogaan karin marka waxaa laga rabaa annagu maadaama kooxahan aanu qolo ku farxa- farxad gelin aanu taageernay it means haddii iyaku een, garowshiyo uu- ma- yacni uu kuu garaabi waayo dee a- maadaama anugu uu kuu garaabi waayo meeshaa micno daray noqonaysaa inaad ka tirsanata maa waxaan leeyahay nimanka soomaali dowladda soomaaliyeed haddii aan annagu gudaheenna daciif ka nahay oon kala daadsan nahay soomaaliya iyo jugraphically integrity qarannimadii astaantii soomaaliya way jirtaa magacii qaranku waa jiraa waxa kalena waa la hagaajin doonaa laakiin yaan la ogolaanin yaan la aqbalin haddii ay garowsho bixin waayaan waxaan qabaa aniga in fiilada loo jiraan qabaa nimanka huwan sheegan xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdi cali tooxow oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgeli
saynab abuukar maxamed ayaana doodaasi soo jeedinaysay haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo wariyaheenna maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska arsenal ayaa afka ciidda loo daray oo west bromwich albion ayaa saddex iyo hal ku qabatay iyadoo guuldarrooyinkii soo gaarayay kooxdaasina ay maalinba maalinta ka dambaysa kasii darayaan macalinka kooxda arsen wenger oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay ayaa la weydiiyey su-aal ahayd goormo ayaa laga yaabaa kooxda inaad ka tagto welise ma gaartay go-aanka inaad la joogayso iyo in kale arsen wenger oo dhoola caddaynaya ayaa hadalkiisa ku soo koobay go-aan waan gaaray balse mar dhow ayaan idiin sheegi doonaa taageerayaasha iyo weliba dadka ciyaaraha ka faallooda ayaad rogrogaya waxa uu la jeeday arsen wenger iyagoo inta badan haatan ay soo baxayaan warar sheegaya in macalinka arsenaal arsen wenger uu go'aansaday inaanu kooxda ka tegin oo uu saxiixo laba sano oo kale oo dheeri ah taasi ayaa walaac fara badan waxay gelinaysaa taageerayaasha kooxdaasi oo in dhoweydba u kala jabnaa kuwa isaga taageersan oo soo badanaya iyo weliba kuwa isaga ka soo horjeeda oo iyaguna dhankooda tiradoodu haatan ay aada isu soo tarayso waxyaabaha la yaabka laha ee dhacay kulankii kooxda arsenal iyo westbermij albion dhex maray ayaa waxaa ka mid ah in ciyaarta intii ay socotay garoonka dushiisa lahaatiyey diyaaradu waday astaan sheegaysa oo lagu dalbanayo in macalinka arsen wenger uu kooxda iskaga tago halka daqiiqado kadibna mid kale oo iyaduna taa ka soo horjeeda oo odhanaysa macalinku kooxda hala joogo lasoo dulmariyey waxaana taasi ay caddayn u tahay in arsen wenger taageerayaashii beri u sacabtumi jiray haatan ay kala jaban yihiin iyadoo weliba aad iyo aad haatan dadku ay u danaynayaan inuu kooxda ka tago tiyeri henry oo mar ahaa xidig ay kooxda arsenaal ku dhaarato ayaa waxa uu sheegay haatan ciyaartoyda arsenaal inay u muuqdaan kuwo aan qaadanaynin islamarkaasina aan ku dhaqmaynin awaamirta macalin arsen wenger taasina macnaheedu ay tahay inuu ka xun yahay inuu daawado macalinkii soo barbaariyey oo ay sidan arrintu ugu xun tahay taasina waxa ay dad fara badan rumaysan yihiin inay keeni karayso inuu arsen wenger kooxda ka tago walow sidii aan sheegay wararka hadda soo baxaya oo weliba sida ay qortay jariiradda daily mail ay sheegayaan dad uu si hoose ula hadlay macalinku in aanu kooxda ka tegi doonin dhinaca kale kooxda arsenal ciyaaryahankay ku dhaarato ee masud usil ayaa isna laga yaabaa in uu kooxda ka tago oo uu marka uu dhammaysto heshiiska uu kooxdan kula jiro aanu u saxiixin kooxdan wararka ayaa intaa ku daraya in sababta ugu wacan in ciyaartooygani uu ka tago kooxda arsenal ay tahay isaga iyo taageerayaasha arsenal iyo weliba qaabka ay dadka ciyaaraha ka faallooday dalka ingiriisku u weeraraan hanaanka uu ciyaaryahan usil banooniga u dheelo si kastoo ay noqotoba waxaa la ogaan doonaa marka ciyaarahan laga nasto bisha may dabayaaqadeeda oo saddexda bil ee fasaxa ay kooxaha iyo ciyaartooyduba ay galaan iyadoo markaasi la kala ogaan doono halka usil iyo arsenal iyo sanches iyo weliba arsen wenger ay ku kala dambeeyaan dhinaca kale haddii aan soo koobo natiijooyinkii toddobaadkan kooxaha dalka ingiriiska dhex maray waxaa ka mid a crystal palace oo hal iyo eber kaga badisay watford everton afar iyo eber waxay ku dubatay kooxda hall city chelsea waxay dirqi laba iyo hala kaga badisay kooxda stoke city sunderland waxay isku agdhaceen kooxda banley eber iyo eber ayay ku kala tageen westham unitedna waxaa gurigeeda ku dharbaxday kooxda leicester city oo tan iyo macalinkii ay eryeen rineyeri markii uu ka tegay aan dhinaceeda dhulka la dhigin oo afar kulan oo xiriira badisay weliba champions leaguei bartamihii toddobaadkan banaanka dhigtay kooxda leicester kooxda sevilla ee wadanka spain banmouth laba iyo war swan city ayay kaga badisay manchester united oo macalinkoodii mariinho uu carab badan u qabay horyaalka dalka ingiriiska iyo qaabkay u sameeyaan isku aadka kooxaha dalkaasi ayaa guul helay oo melisbro saddex iyo hal kaga badiyey tottenham hotspur dirqi kooxda southampton oo ciyaar adag ay la dheeshay ayay laba iyo hal kaga badisay kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha manchester city iyo liverpool oo macalimiintooda guardiola iyo clob la arkayey iyagoo wada qoslaya ciyaartu intii ay socotay oo ah wax aan looga baran labadaasi macalintaasina ay tilmaamayso in xushmadda iyo weliba tixgelinta labadan macalin isu hayaan ay tahay mid aada u sarraysa hal iyo hal bareeja ay ku kala tageen oo kooxda manchester city ayaa goolka bareejada la timid oo ciyaaryahan aguero ayaa u saxiixay oo kooxdiisa ka badbaadiyey in ay guuldarro soo gaarto walow gabagabadii ciyaarta ay labada kooxood baa natiijooyin ay ka heli kareen ciyaarta ay goolal iska khasaariyeen aguero iyo lalana oo dhinaca kale ahna ma suuragelin in hal iyo hal wax ka badan ay iska dhaliyaan sbain waxaa xusid mudan ciyaaryahan leonel messi uu goolkiisii afartanaad ee xilli ciyaareedkan dhaliyey isagoo afartan gool dhaliyey siddeedii sano ee lasoo dhaafay sanad kasta ama ka badan taasi waxay noqonaysaa rikoor aan hore uga dhicin waddanka sbain waxayna kooxdiisa barcelona ay kaga badisay kooxda falensiya afar iyo laba dhegaystalinta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad doodila sidaa iyo nabadgelyo
markaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos uga dhegeysanaysaan washington haatana jacfar kuukay oo garabkeygii mudug fadhiya ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtiga noo saamaxo inuu baloo soo qabto mid iyo laba qodobadii wararka ugu doorka roona mahadsaned ibraahim waxaa maanta la filayaa in laba mas-uul oo sarsare ay si furan uga hadlaan wararka la xiriira hadalkii madaxweyne trump ee ku aadanaa in madaxweynihii isaga ka horreeyay barack obama uu basaasay dhismayaashiisa new york intii ololaha madaxtinimada uu socday agaasimayaasha f b i da iyo n s a da ayaa iyagu waxa ay guddiga koongareeska ee sirdoonka uga warrami doonaan waxyaabihii dhacay iyagoo ah labada qof ee keliya ee arrintaasi warcad ka soo saari kara ciidamada dalka syriya ayaa maanta ah weerar waxa ay ku qaadeen mucaaradka ku sugan meelo ka mid a caasimada dalka syriya ee dimishak kadib markii shalayto ciidamada mucaaradku ay weeraro kedisa ku qaadeen goobo ay ku sugan yihiin xoogaga xukuumadda syriya oo ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada sem bakistaanna waxa ay dib u furtay xadka ay la leedahay dalka afghanistaan maanta oo isniina bil kadib oo markii hore ay u xirtay sababo ku salaysnaa in argagixisada ay ciidda dalka afghanistaan u isticmaasho in ay ka soo qaado weeraro ka dhan ah dalka bakistan mahadsaned jacfar kuukay haatana balaan dhegeystayaashana kuna sinoo heystii firdowsa iyo codkii maxamed suleymaan
baduma fardowsay jacaylkee eeni fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bishanaan baduma fardowsay jacaylkee eeni fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bishanaan halkii ku fofee u la yimid fagaaraha gurteeni ficnaa halkii ku fofee u la yimid fagaaraha gurteeni ficnaa ma firdaynine waatan ku faane ma firdaynine waatan ku faane kaa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay ma firdaynine waatan ku faane ma firdaynine waatan ku faaneen kaa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaay
maxamed suleymaan ayaa ku luqeynaya heestaasi firdowsa waxaana ugu dambeysay idaacaddani galabnimo oo ay si wadajir idinku ku soo jeedinayeen jacfar kukaay iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray inta aan hawada mar kale ku kulmi doonan waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lutee jignaadee inago farqudhaa